faadimo cali nuur kusoo dhawow idaacadda v o a waxaad iiga warantaa halka aad joogtid iyo tartankii saaka halkaas ka dhacay waxaan joognaa olympic stadium oo saaka ay ka dhaceen diyaarihii orodada oo soomaaliya uu ku masalaya cali iidow xasan kun iyo shanta boqol oo mitir sidaan arkayna tartankii wuu dhammaaday cali kaalintee buu galay cali wuxuu galay kaalinta tobanaad hiidka number two buu ahaa laakiin waxaan fiican inuu scoor fiican sameeyo oo recordkii uu kaga soo orday ethoobia iyo jabuuti u dambeeyey hadda mid ka fiican jabuuti iyo ethoobiya wuxuu kusoo orday three point fifty one maantana wuxuu orday three point three point forty three point ninety marka waa horumar fiican buu ka sameeyey waa tahay macalinkii tababaraha u ahaa oo muddo ku xaraysnaa ee karantiilka ee lasoo fasaxay saaka ma garab taagnaa waa garab taagnaa saddexdii maalmood oo u dambeysana waa uu la joogay inkastoo cali uu aada u dadaalo uu isdiyaariyey oo isaga keligiis uu aadi jiray tababarka laakiin saddexdii maalmood oo u dambeysay saaka oo ahayd subaxii ugu darneed macalinka waa ag taagnaa waana saa kaalmeynaya axmed nuux ibraahim waxaa tahay tababarihii cali iidow ee orodkii uu ka qayb galay iyo kaalinta uu galay sidaad u aragta
horta v o a aad baan nii salaamayaa iyo dhammaan shacabka soomaaliyeedba wallahi cali iidow si fiican buu u orday saacadda ku ordayna personal bestigiisii bay ahayd saacad aada u fiican bay ahayd oo maxay ahayd inay personal bestigiisii buu ka orday marka hiidku aad buu iskaga kululaa rag dee professional oo adduunyada magac ku leh oo saacado fiican leh ayuu la ordayay cali iidow aad buuna u saacad fiicnaa oo personal bestigiisii buu ka orday marka tababarkii aad soo siisay muddadii aad ku maqnaydeen etoobiya aad buu u saaciiday cali aad iyo aad aad iyo aad ba u saaciday muddadii aan ku maqnayn intaa iyo inka badanayna dadaalka halkaan kasii wadno oon sii kordhino dowladda soomaaliya ama madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay waxaa lagu ordayaa waa garoono rabada waa garoomo cinjira ma aha meel maxay ahaydeen camuuya laguma ordayo dowladda soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa inay noo samayso garoomadaas oo kale ay noo dhisaan garoomada rabarka ee lagu ordayo sababta ama camuud kusoo orday haddii meel rabara oo injira laigeeyo see lagu ordaya see lagu seen u samayn karaa wax macalin ugu dambeyn marka cali maadaama uu la ordaayey dad bilado haystay dareen intee la-eg bay ay gelinaysaa maanta kaalin tobnaad inuu galo horta shacabka soomaaliyeed dareen aada u fiican bay gelinaysaa maadaama oona garab is joogeen xidhiirka olombikada oo ay ugu horeyso khadiija dhammaan xidhiirka olombikada ciidanka soomaaliya ciyaaraha aad baan halkan ugu wada salaamaya dhammaantood wayna garab joogeen aad baan nii salaamay kaasi wuxuu ahaa axmed nuux oo codkiisa ugu dambeeyey waraysi aan kula yeeshay isaga iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga qaranka olombikada soomaaliyada ku sugan garoonka ay saaka ka socotay ciyaarihii orodka kun iyo shanta boqol mitir ee uu kaga qayb galay cali iidow xasan oo soomaaliya matalayey aniguna waa ibraahim cumar baafe magaalada melbourne dalka austraaliya